magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa habeen hore ka dhacay dilkan laba qof oo shacab ah kuwaas oo ku sugnaa goob ganacsi falkan dilka ah ayaa si gaar ah kaga dhacay wadada suufi xalwo oo ay ku tiil goobta ganacsi ee ay xilligaasi joogeen waxay ku fureen rasaas iyaga oo goobta isaga baxsaday kadib markii ay dileen labada ruux oo ay warku sheegayaan in ay dhalinyaro ahaayeen dhacdadani ayaa lasoo warinayaa in ay salka ku hayso aano qabiil maadaama deegaano hoostaga magaalada gaalkacyo ay muddooyinkii lasoo dhaafay ka socdeen dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo halkaasi wadadiga ma ahan markii ugu horeysay oo gaalkacyo ay ka dhacaan dilalka la xiriira aanooyin qabiil